dhirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka u dayacmay burburkii dowladii dhexe ee dalka kadib waxaana la jaray badi dhirtii dhulka ku taalay taasi oo sababtay in dhulka uu ku dhaco nabaadguur qaar ka mid a aqoon-yahanada ku nool magaalada kismaayo oo la hadlay idaacadda waamo ayaa walaac ka muujiyey in ay sii socoto jarista dhirta oo u muhiima duurku jirta iyo bilicda dalka aqoon-yahaan cabdulaahi sheekh shaafici iyo barre garweyne oo ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada kismaayo waa joogna u soo ahaa burburkii dowladii dhexe ee dalka ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dhirta dhibaatada ugu weyn ee dhirtii jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo koonfurta soomaaliya oo dhanba aan idhaahda ee ku dhacday waxaa waaye dhulkan wuxuu qani ku ahaay geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano geedihii oo dhan baa nabaadguur isku yimid hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geedka ma arkaysid waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga iyo geedmuroodkii hooso sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhihi jiri iyo geedkii hohobta la dhihi jiri dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaadguureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaaya geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal ad taqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa lixdan kilomitir oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beeshamo ogi maanta geedkaa qarana aysan jirin waxaa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii khatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la'yihiin geeday harsadaan hataa waa la'yihiin hataa dadkiiaa geedas harsadan la marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka runtii dee dhirta waa la jaray xilli horaa la jaray hadda waxaa moodaa sannadahan dambe inay jaristu yartahay laakiin dhaawacii ama saamayntii ay yeelatay jaristii hore ayaa dalka wax badan u geysatay hadda waxaa yeela geedaha dabargo-ay waxaa ka mida geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamasta la yihahdo geedo badan hadda u baahan haddaan dib loo abuurin waddankeena kasii nabaadguuraya waxaan kaloo ogahay geedka qandalka la yihahdo waxyaabaha jubbada hoos aada ugu badnaa inuu isaguna sii yaraanayo oo waxaa way dhismaa laga dhigtay guryo baa lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinkii iyo guryo carshaana dhisanayo geeda ka samaysan geedihii waxaan ku talinaynaa waxaa la dejiyey siyaasadda deegaanka lagu ilaalinayo heer dowlad goboleed waxaa jira ilaa shan siyaasadood oo la horumariyey oo federaal system iyoiyo u n k isla leeyihiin waxaan qabaa in sharciyada intii la dabaqo dhirta dhir badan la abuuro wadankii la dhireeyo tusaale hadda toddobaatan iyo laba kilomitir oo ku yaala dhinacan barkismaayl laga baxee la aado dhinaca muqdisho la aado oo kaymo ahaan jiray maanta way bannaan yihiin dhul bannaan waaye meele aan la degi jirin baa la degay dhulkii la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay meelihii biyaha xoolaha ka cabijina daaqii iyo beerihii waxway isku khaldameen anu waxaan isleeyahay marka dib dowladdu inkastooan resource ku filan haysan dhaqaale ku filan haysan haddana waxaa jira dhallinyaro fara badan wax baratay organisationna maxalli ahoo dhirta iyo deegaanka u ololeeya in maskaxna iyo aqoon la geliyo fanna loo raadiyo lana diyaariyo istaraatiijiyad lagu shaqeeyo si dhirtii wax looga qabto dhulka iyo deegaanka dhirtu waxaa ku nool noolaha iyo dadka ku nool meelaha miyiga magaalooyinka iyo hareeraha waddooyinkana waxa ay bishaa bilicda balse waxaa aada u beegsaday dadka kuba oo nolol ka raadsaday dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaana xilligan wada dadaalo kala duwan oo lagu ciribtirayo sii socoshada jarista dhirta